assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan kusoo dhowaada warka habeenimo idaacadda dalsan qodobada ugu waaweyn ee warkeenna aad ku dhegaysan doontaan caawana waxaa ka mid ah allaw naxariiste xildhibaaneed aamina maxamed cabdi iyo weliba nabadoonkeedii ayaa maanta lagu aasay magaalada muqdisho madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi dani ayaa magaalada garowe kulan kula yeeshay siyaasiyiintii waxgaradka iyo weliba cuqaasha kala duwan ee maamulka puntland agaasimaha tv-ga qaranka soomaaliyeed oo maalmahanba howlo caafimaad kadib markii dhaawac uu ka soo gaaray qarax lagu laegtay magaalada muqdisho ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho robab lagu diirsaday ayaa ka da-ay qaybo ka mid ah gobollada dalka soomaaliya akhbaaraadka dibaddana waxaad ku maqli doontaan dowladda dalka maraykanka ayaa walaac ka muujisay gantaalkii maanta ay tijaabisay kuuriyada waqooyi
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
intaad maqasheen waa qodobadii wararka dhegeystayaal kusoo dhowaada warka oo faahfaahsan agaasimaha tv-ga qaranka ah ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho kadib markii maalmahanba lagu baxnaaneyna islamarkaana howlo caafimaad uu joogay dalka turkiga kadib qarax magaalada muqdisho lagula eegtay agaasimaha ayaa garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho waxaa kusoo dhayay qaar ka mid a mas-uuliyiinta wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya iyagoona halkaana markuu soo gaaray shir jarayd ku qabtay kana warbixiyey xaaladda caafimaadda ee agaasimaha tv-ga qaranka soomaaliyeed waxaana sidoo kale agaasimahu ka hadlay inta uu ku guda jira howlihiisii caafimaad ee dalkaasi turkiga dib ugu soo laabashada magaalada muqdisho ayaa waxa uu yidhi
farinteeda gaarka ah oo aan u diraayo shaqaalaha warbaahinta qaranka waxa weeye waa taqaanaan xabad waa taqaanaan cabsigelin xamarow intaan ka cuna ay joogteen maanta madaxweyne xasana wuxuu dhihi jiray dhulyo xaaqin xaqina dhammaanaya waana waal shan boqol ma dhammiyin annaga ku filan keliya oo aan u bareerno o aan ku rusheegno dagaalkooda dalka iyo dadkan aan u adeegno
agaasimaha tv-ga qaranka ayaa kaasi ah oo maanta magaalada muqdisho dib ugu soo laabtay kadib markii lagu soo dabiibay islamarkaana howlo caafimaad oo u joogay dalkaasi turkiga qarax lagula egtay gaari isagii iyo weliba agaasimihii idaacadda qaranka soomaaliyeed allow naxariista cabdi africa lagula egtay magaalada muqdisho madaxweynaha maamulka puntland ayaa maanta magaalada garowe kulan kula yeeshay siyaasiyiinta iyo aqoon-yahanada puntland ee xilligan ku sugan magaalada garowe magaalada garowe ee caasimadda puntland ee madaxweyne dani waxaa kula kala qaatay siyaasiyiinta xildhibaanada laga soo doortay degaanka degaanada puntland kuwa hore ugu sugnaa islamarkaana ka tirsanaa dowladii soomaaliya kuwa puntland ee laga soo doorto degaanadooda waxaana sidoo kale uu kala hadlay howlihii ugu dambeeyey deegaanada puntland ee damiciisa siyaasadeed ee ku aadan inuu isu soo sharo xilka ugu sarreeya dalka ee madaxtinimada dalka soomaaliya maanta jimcahayd ayaa xafladani waxay ka dhacday xarunta madaxtooyada magaalada puntland magaalada garowe ee caasimadda puntland iyadoo sidoo kalena siyaasiyiintii waxgaradka kulankaasi ka qayb gashay ay sheegeen in iyagu ay soo dhaweyneen madaxweynehu isu sharro xilka madaxtinimada dalka soomaaliya alla u naxariistee marxuumad xildhibaan aamine cabdi nabadoonkeedii ayaa maanta aas qaran loogu sameeyey magaalada muqdisho sida warkani ku faahfaahinayso faadimo cabduqaadir
qabriyadan iga dambeeya waxaa lagu aasay allah u naxariistay xildhibaanad aamine maxamed cabdiyi nabadoonkeeda goobtu waa isbitaalka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee muqdisho aaskana wuxuu ahaa mid qaran oo loo sameeyey xildhibaanad aamine maxamed cabdu ay ka soo qayb galeen nabadoonno dhallinyaro iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda ehelka marxuumadda qayb ayay ka ahaayeen saddex iyo labaatankii bishan ayaa lagu dilay xildhibaan daamine maxamed cabdi magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan kadib markii qof isnidaamyaha uu isku qarxiyey shalay ayay ahayd markii iyada iyo nabadoonkeeda meydkooda laga soo dejiyey garoonka diyaaradaha aadan cadde halkaasoo salaada janaasada ay kula tukadeen mas-uuliyiinta ugu sarreysa dowladda federaalk soomaaliya uu ugu horreeyey ra-iisul wasaaraha dalka maxamed xuseen rooble geerida xildhibaanad aamina waxay ahayd mid laga wada naxo islamarkaana ehelku waxay sheegeen in mar un ay cadaaladda heli doonto aaska kadib waxaa warbaahinta la hadlay qaar ka mid ah ehelada marxuumadda iyo bulshada inteeda kale ee ka soo qayb galay ilaahay waxaan ka rajaynaynaa marxuumiintan aan maanta halkan ku aasnay ilaahay uma naxariistaan ilaahay ka rajaynaynaa waxaan ugu tacsiyeynaynaa dhammaan ummadda soomaaliyeed intii ay xildhibaanadda macriifo ahaayeen ama taqiinay ama aqoon u lahayd iyo qaraabada dhammaan waxaan leeyahay sabar iyo iimaan allaha ka siiyo allaha naga wada siiyo waa geeri xanuun badan runtii waxaan ku idhaahdaa gacanka xaq daran ayaa dishay ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu ilaahay u naxariisto sabar iyo iimaan uu ilaahay naga siiyo qaraabada ahalka iyo dhammaan waxaan leeyahay sabar iyo iimaan allah idinka siiyo waxaa ka tacsiiyanaa geerida xanuunka badan ee ku imaatay xildhibaan aamine maxamed cabdi waxaan leenahay ilaahay ha kuu naxariisto samir iyo iimaan ilaahay naga siiya dhammaan faamilkii soomaali maxamed geerida aamine waxay aad geeri xanuun badan aamine waxaa sugeyna guusheeda iyo hambalyadeeda laakiin ajashi ilaa imaatay waxaa naloo sheegay geerideeda xanuunka badan waana ka tacsiyeynaynaa geerideeda allah u naxariisto marxuumadda aan maanta askeeda aan u nimid ee xildhibaanad aamina maxamed cabdi waa geeri xanuun badan oo anaga dhanna wada taabatay waxaan uga tacsiyeynaa dhammaan ehelada ummadda soomaaliyeed dhammaan meel walba ay ku sugan yihiin gaar ahaan qoyska iyo ehelada ee ka baxday iyaduna ilaahay waxaan uga baryaynaa naxariistii janna inuu ilaahay siiyo qabrigeedna u waasiciyo ilaahay aan u naxariisto ilaahay aan u naxariisto walaasheen iyo walaalaheen kala dhammaan inta ay wax ku soo gaareen qaraxii ka dhacay habeen horaata magaalada beledweyne ee ugu horreyso maama aamino xildhibaanadeenna ilaahay jannatalfirdowsa ka waraabiyo ummadda soomaaliyeed iyo ummadda islaamka iyo ehelkii ay ka baxday waxaan leeyahay ilaahay ha u naxariisto sabar iimaan allah naga siiyo gadaasheedana allah nama fidneeyo ilaahay ha u naxariisto xildhibaan aamino maxamed cabdi iyo nabadoon cabdulaahi sabar iyo iimaan ilaahay ha naga siiyo guud ahaan ahaladii iyo qaraabadii iyo qaranka soomaaliyeedna sabar iyo iimaan ilaahay sabarkaa ku arsaqo
allaha u naxariisto masiibadii ka dhacday habeen hore magaalada beledweyn intii islaam aheedoo ku baxday inta dhaawacantayna allah u booga dhayo dhammaan waxaan u tacsiyeynaynaa ummadda islaamka khaasatan waxaan u tacsiyeynaynaa ummadda soomaaliyeed gaar ahaan waxaan u tacsiyeynaynaa qarankii iyo hay-adihii ay ka kala tirsanaayeen nabadoonnadii iyo dhallinyaradii iyo xildhibaanadii halkaa ku dhintay oo ay ugu horrayso maama aamina maxamed cabdi xildhibaano sharaf badan ayay ahayd
geeri naxdin leh ayay aamino waxaa weeye waa qof kasta maalintiisa u dhimanayo saacadiis ma dhaafaayo waana ka xunnahay geerida ayeeyo aad iyo aad aan ugu naxnay xildhibaanad aamine waxay ka mid ahayd gabdhaha xildhibaanada farakutiriska ee aadka u codkarsan islamarkaana waxaa lagu xasuustay ka doodista kiiska igraan tahliil faadumo cabduqaadir raadi ee tiviga dalsan isbitaalka ciidanka xoogga dalka muqdisho
dowladda soomaaliya ayaa ciidamo waxa ay geysay degmada waajid ee gobolka bakool ciidamadan oo ka tirsan guutada lababoqolyolixdanaad ee qaybta lixdanaad lagana qaaday magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa waxaa maanta laga dejiyey degmada waajid oo ka mid ah degmooyinka gobolka bakool ciidamadan ayaa la sheegay dhammaan dhowaan inay tababar ay ku qaateen magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaa garoonka diyaaradaha degmadaasi kusoo dhoweeyey gudoomiyaha degmada waajid ee gobolka bokool maxamed yuusuf cali taliyayaasha kala duwan ee qeybaha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo saraakiil kale saraakiil ka tirsan ururka aad ayaa sheegay in ciidamadan loogu talagalay dardargelinta howlaha ka dhanka dagaalamayaasha al-shabaab siday sheegeen laga fuliyo degaanahii degmooyinka gobolka gool dhow kuwaasoo sheegeen dhowaantan inay bilaaban doonaan dhanka kalena saraakiisha ciidamada ururka lababoqolyolxadanaad ee gudoomiyaha degmada waajid ayaa waxaay soo sagooteen ciidamo kale oo tababar ciidan kusoo qaadan doona magaalada baydhabo si ay u qayb galaan amniga degmooyinka gobolkaasi bakool degmada waajid waxay ka mid tahay degmooyinka gobolka banaadir gobolka bakool aan idhaahde ee u go-doonsan dagaalamayaasha al-shabaab iyadoo mararka qaarna ay weerar kusoo qaadaan waxaana dowladda soomaaliya maamulka koonfur galbeed ay qorsheynay sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada dowladda ee maamulka gobolka bakool inay go-doonka ka qaadeen degmadaasi weliba degaano kale oo is yimaada gobolkaasi bakool weli waxaad dhegeysanaysaan warka habeennimo idaacadda dalsam golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa si kulul cambaareeyay weerarkii iyo qaraxyadii ka dhacay degmooyinka beledweyne ee gobolka banaadir sida warkan uu ku faahfaahinay waryaheena cabdinaasir deefo
xubnaha golaha ammaanka ayaa si kulul u cambaareeyay weeraradii ka dhacay beledweyn iyo sidoo kalentay agaarka garoonka diyaaradaha aadan cadde ee muqdisho iyadoona magaalada beledweyne saddexlaaankii maaj labakulabaatan weerar ismidaameyn oo ka dhacay kuwaasoo mas-uuliyaddooda ay sheegteen dagaalamayaasha al-shabaab laguna dilay tobaneeyo qof ayna ku dhaawacmeen tirintaasi ka badan war-saxaafadeed kasoo baxay xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa lagu sheegay in ay aada ugu xun yihiin islamarkaana ay ugu tacsiinayaan ehelada dadkii markaa ku dhintay qaraxyadaas iyaga oo u rajeeyey kuwa dhaawacnay ah in ay si deg deg ay u bogsaan xubnaha golaha ammaanka ayaa hoosta ka xariiqay in loo baahan yahay in lala xisaabtamo dambiilayaasha abaabulayaasha iyo maalgashiyaasha falalkaas argixisada ah lana horkeeno baaliira sharciga ayaa lagu yiri bayaanka golaha ammaanka ee qaramada midoobey golaha ammaanka ayaa sidoo kale ku booriyey ama waxay ku boorinayaan dhammaanba dowlad goboleedyada in si waafaqsan waajibaadka ka saaran sharciga caalamiga ah iyo go-aanada golaha ammaanka ee quseeya inay si fircooni ah ay ula shaqeeyaan dowladda federaalka ee soomaaliya iyo dhammaanba eedaha kale ee quseeda arrintan ayaa lagu yiri qoraalka kasoo baxay sidoo kale xubnaha qoraalkood waxa ay ku sheegeen xubnaha golaha ammaanka ayaa ku celinaya baa liri in argagixisada nooc kasta iyo muuqaalo kastaba ay leedahay ay khatar weyn ku tahay nabadda iyo ammaanka caalamka waxa ay xaqiijinayaan golaha ammaanka in dhammaanba falalka argagixisnimo ay yihiin dembiyo islamarkaana aan qiil loo heli karin iyada oo aan loo eegeyn baa liri waxaa ku fira ama ku kalifay meel kasta goor kasta iyo cid kastaba oo geysata ayaa ayuu sii raaciyay mar warmurtiyeedka golaha ammaanka ee qaramada midoobe ee laga soo saaray dagaalkii ama weerarkii beledweyn iyo dagaalkii markaa lagu qaaday ama ka dhacay garoonka diyaaradaha aadan caddi muqdisho xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayaa sheegay inay ka walaacsiyiin khatarta al-shabaab ee nabadda iyo ammaanka soomaaliya iyo gobolkaba waxa ay ku boorinayaan hogaamiyaasha soomaaliya soomaaliya inay ka wada shaqeeyaan arrimaha qaranka ee muhiimka ah oo ay ku jiraan guyaanudka hanaanka doorashada ee socodhanaanka doorashada ee socda ee la dagaalanka wax loogu yeero argixisada iyo waxqabashada dhibaatooyinka baniaadinimo ee markaa ka socda ama ka dhacayaba soomaaliya inteeda kale
halka warkaasi aad ka dhegeysaneysaan oo idaacadda dalsan muqdisho soomaaliya akhbaaraadka dibaddana dowladda dalka mareykanka ayaa walaac ka muujisay gantaalka ay tijaabisay kuuriyada waqooyi gantaalkan oo ah nooc isaga kala gudbaa qaaradaha ayaa waxaa dowladda dalkaasi kuuriyada waqooyi ay ku sheegtay inay ugu talagashay in iyadu ay kusoo bandhigdo cududeeda militari madaxweynaha dalka mareykanka biden ayaa sheegay in arrintan ay tahay xadgudub dhinaca xuunuqabataynta hubka ay saaran dowladda dalka kuuriyada waqooyi hogaamiyaha dalkaasi kim jon un ayaa sheegay inay dowladda dalkiisa ay ugu jirto sidii ay u horumarin lahayd ciidamada dalka weliba gantaalada riddada dheer iyadoo tan ay noqonayso tii saddexaad ay tijaabiyaan sanadan tii koowaad ay tijaabiyaan sanadkan bilowgiisa waana markii ugu horreysay dowladda dalkaasi kuuriya ay sheegto in gantaalkan uu yahay mid qaaradaha isaga gurbi doonaa arrinta tijaabada ah gantaalkan kuuriyada waqooyi ayaa waxaa kusoo beegmay kadib markii dagaal uu ka qarxay dalkaasi ukrain dowladda dalka ruushka ayaa hubkeeda waxaay inta badan ay u isticmaashay gudaha dalkaasi laakiin arrintan ayaa noqonaysa markii ugu horreysay tan iyo dagaalada ay iska dhaceen dalkaasi ukrain dowladda dalka kuuriyada waqooyi ay tijaabiso gantaalka noocan oo kale ah warkii habeennimo aad ka dhegaysanaysan idaacadda dalsan khiyaartana dhegaysanaysay caawa nageynta
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la helyaabaa talal hel